bismillaahi araxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin talaadada taariikhdu ay ku hastaysan tahay sagaalka bisha januari sanadka labada kun sideed iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan gaari nuuca cabdibilaha oo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya ayaa saaka aroortii qarax miino waxaa lagula eegtay waddada warshadaha ah ee magaalada muqdisho iyadoona ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya ay khasaarooyin ka soo gaareen weerarkaasi qaraxa kadib waxaa halkaasi gaaray ciidamada ammaanka kuwaasoo waddada xiray waxaana la sheegayaa inuu jiro khasaare ka dhashay weerarkaah ay ku qaadeen halkaasi waa weerarka lala eegtay gaariga cabdibilaha ee ay la socdeen ciidamo ka tirsan booliska soomaaliyeed wararku waxay tilmaamayaan inay jirto dhimashadii dhaawac soo gaaray ciidamada qaar ka mid a dadka deegaanka oo warbaahinta la hadlay waxa ay sheegeen inay arkayeen khasaaraha soo waa in ay arkeen khasaaro kala duwan oo soo gaaray ciidamada balse aysan sheegi karin tiro ahaan inta ay gaarsiisan tahay waxa ay tilmaameen inay goobta gaareen ambalaasyo iyo sidoo kale gaadiid kale kuwaasi oo lagu soo daabulayay askarta waxyeelada ay kasoo gaartay weerarka waxaa la tilmaamay qaraxa kadib in halkaasi rasaas ay ka dhacday taasi oo ay ridayeen ciidamadii saarnaa gaariga qaarkood oo ka badbaaday weerarka lamana oga khasaaraha dhabtah ee ka dhashay weerarka miino ee lala eegtay gaariga ay saarnaayeen ciidamada dowladda soomaaliya ee ka dhacay waddada warshadaha ee magaalada muqdisho dagaal u dhexeeya dadka deegaanka iyo kooxda al-shabaab ayaa lasoo sheegayaa inuu ka dhacay qaybo ka mid a gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan tuulooyin hoostaga deegaanka leega ee gobolkaasi wararka waxa ay tilmaamayaan in dagaalka uu ka dambeeyey ka gadaal markii al-shabaab ay tiro dhowr jeer oo hore tacdiyo kala duwan u geyseen dadka deegaanka ah iyaga oo ka qaadaya lacaga baad ah sida la sheegay gaadiidka ay wataan dadkaasi isku dhacan ayaa la tilmaamay in khasaarooyin ay soo kala gaaray labada dhinac dadka deegaanka ayaa u suurto gashay in gaari si xooga looga haystay ay ka furtaan kooxdii al-shabaab sidoo kalena ay dilaan shakhsiyaad ka tirsan kooxda sida warbaahinta uu sheegay wasiiru dowlaha wasaaradda amniga ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiqaadir cabdulaahi oo la hadlay warbaahinta kadib weerarkaasi ka dhacay deegaanka leego halka warkaasi aad ka dhagaysanaysaan waa raadiyo wardheer dagaalkii ka dhacay deegaanka tuqaraqa ee gobolka sool ayaa la sheegaya inuu baajiyey qabashada munaasabada sanad guurada afraad ee kasoo wareegatay xilligii xilka madaxtinimada maamulkaasi uu la wareegay cabdiweli maxamed cali gaas oo xalay ka dhici lahayd magaalada garowe wararku waxaay sheegayaan in munaasabada haka la geliyay ayadoo puntland ay isu diyaarinayso in dagaal ay kula wareegto deegaan ay ku sugnaayeen ciidamadeed ah oo maalintii shalay dagaal ay kula wareegeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka somalilan waxaa magaalada garowe ku sugan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya kaasi oo xarigga ka jira ee dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada garowe sidoo kalena lagu wada maanta inuu dhagax dhigo goobaha federaalka ee laga hirgelinaya magaaladaasi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa sidoo kale la filayaa inuu soo gabagabeeyo magaalada garowe socdaalka uu ku joogo ayadoo u gudbi doono deegaano ka tirsan kuwa puntland sida la sheegayo kadibna usoo wareegi doono dhinaca iyo deegaano ay ka arrimayso maamulka galmudugga warar kala duwan ayaa waxa ay kasoo baxayaan qaraaxa duleedka degmada beledweyne ee gobolka hiiraan loogu geystay ciidamo ka tirsan dowladda soomaaliya gaar ahaan saldhig halka ay ku lahaayeen kuwa booliska ah oo bamgacmeed lagu weeraray waxaana wararku ay tilmaamayaan in saddex askari ay ku dhaawacantay weerarkaasi iyadoo aan la sheegin khasaaraha dhimasho ee ka dhashay weerarka bambaanooyinka ah afhayeenka maamulka gobolka hiiraan waxa uu sheegay maruu warbaahinta la hadlayay inaysan jirin khasaaro soo gaaray ciidamadii ammaanka ee halkaasi ku sugnaa asigoo dhinaca kalena tilmaamay in kooxaha weerarka qaaday ay goobtaasi isaga carareen sida hadalka uu dhigay warkii oo aad ka dhegeysaneyseen raadiyo wardheera khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegeysanaya waa naga intaa anigoo ah saaxiibtiin maxamed nuur amiin ayaa warka idiin aqrinayay intaynu dib mar kale u kulmayno sidaasi nabadgelyo